Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta Jubbaland oo kaashanaysa maamulka degmada Dowley ayaa bilaabay mashaariic cusub oo laga hirgelinayo degmadaasi. Mashaariicda cusub ee ka bilowday degmada Dowley ayaa waxaa ka mid ah waddo laami ah iyo garoon diyaaradeed oo loo dhisayo si heer sare ah. Faarax Cumar Maxamed Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda ee Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta Jubbaland ayaa ka warbixiyay mashaariicda cusub.
markaad fiirisid jidadka degmada dhobley ay dadka babliga isticmaalayaan ma helaysid jid sida loogu talagalay ah laakiin hadda ka bilaabato maanta ka bilaabato insha allah hadduu ilaa yidhaahdo intan aan ku xadaynayno dhobleyda hore dhobleyda cusub waxay yeelan doontaa jidad fiican oo babligiisa iyo dhammaan danti guud oo la xadeeyey dadkana si wanaagsan loogu qorsheeyey baan rabnaa inaan hadduu ilaa yidhaahdo ka fulino waxaa kaleeto aan ku darsanaya oon usoo kici tabna ayadana degmada dhobley inay yeelaato garoon gaga diyuuradeed oo international ah kaasoo insha allah hadduu ilaa yidhahdo qorshahan loogu jiro oo feyska labaad hadda aan samayn doono meeshuu noqon lahaa siduu noqon lahaa iyo dhammaan aan qorsheynayno siduu guddoomiyaha sheegay ayadana jidka weyn ee halbowlaha u ah magaalada asagana insha allah hadduu ilaa yidhaahdo naqshadiisoo dhammaystiran iyo dhammaan assessmentigiisoo dhammaystiran hadduu ilaa yidhaahdo waa waxyaabaha aan usoo kici tabna ayadan aan fulin doono insha allah marka bulshada waxaan kula dardaarmaynaa in dowladoodu ay la shaqeeyaan si wanaagsan oo gacmo furan waxaa lagula shaqeynaya waa anagu waa dan guud waxaan aan samaynayna waa wax ayaga dan u ah marka waxaan rabnaa in bulshadu ay qaadato go'aanka dowladda ay qaadatay ee ah inaan helno magaalo qurux badan oo la jaanqaato magaalooyinka caalamka